Soomaaliyeed waddoodan loogu ibaa dhiigooda saas loo daadiyaa silcalaha shaydaan ku yaale waxaan damir mala soomaalida wallaahi billah ninka saakaskaaga soo baxbadiisa inuu damaashaa tagto soo farxad qaato aan madaxiisa dhiiggiisa madaxaas lagu shubay madaxa xabad laga marso wallaahi billah laa ilaaha ila allah wa anna maxamed rasuulullah waxaan wallaahi damiir soomaali iyo damiir bilaadanimo xataa mala wallah war wiilkaas hooyada maanta dhashay maxay dareemi kartaa laa ilaaha ila allah wallah waxaasna dhiig waa badda baddeena soomaalida inna lagu imaado saas dhiigooda loo daadiyaa wax kale iska dhaafee waa dhinta wiil madaxa wiil xabad laga waa qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo si weyn uga hor yimid dilka wiil dhallinyaro ahaa oo uu si bareer u toogtay askari ka mida dowladda federaalka kaasoo yimid kadib markii ra'iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed uu goor sii horaysay ka soo degay gegada diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaas oo uu si diiran ugu soo dhoweeyey dhiggiisa soomaaliya xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka dad badan oo ka caraysan booqashada abiy ayaa waxa ay isku soo bax ka dhigeen xeebta liido ee muqdisho halkaas oo la geeyey ra'iisul wasaaraha itoobiya si uu ugu damaashaado dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtay dilka wiilkan iyagoo wax laga xumaada ku tilmaamay dhacdadan dadka goobjoogga u ahaa dilkan ayaa la hadlay warbaahinta waxayna yidhaahdeen والله دعوة لا يابلوا ولا عولي ودن كدعم واي دعوة جوج ماشي ودلا جوج أنا وحا أركي وحا واي ويلك خر لو غرفتي ماذا حاله غرفتي هرتي هرتي قرعة أبي أحمد وحنا رادين بط وحا واي فانت بط لا بط سومالي كرا دائما فانت أدنا بط اللي يدالو سدوينو يا dhacdada maanta dhacday waa dhacdo xun rugjeeg ahaa weliba ninka agtida waa agtida u taagnaada sababtoo ah ninka askari soo hortaagan ninka xabad ku dhuftaba in xuno oo etoobiyaan ah soo aniga intuu wadanka rumaa baba kilo xira xalaalaamiyaasha taas xama yeelan aniga maxaa dhahdeen abi xamadan abi xamadan in nin oo gaala oo etoobiyaan ka imaaday wadankiisa in loo xireeyo wadankeena khaladaa u arka ani ahaanteyda hataa hal wiil ma ahan saddex wiilaa la maraayaa waxaa sidoo kale bannaanbaxan qayb ka ahaa carruurtii sannadkii labada kun iyo siddeedda ay ciidamada xabashida itoobiya ku dhibaateeyeen magaalada muqdisho annaga etoobiyaan iyo yuhuud waxaynu iskaelaabta ma lahan anoo ilmo yariise aa etoobiyaan duulaan isu qaaday gurigayga ma joog ilmo yaraaha cibubta camal aha cibubta camal waxba ma samee karin aniga etoobiyaan saddex bardartiis aanigaaja ku dhintay uduweedaada wax ka gaargagaxay dadka dhan dhulka yaaleen waa liilaawe dagaalka fooriyaha waa ninka xasuusto ninka xasuusto labada kun labada kun iyo sideedi ninka xasuusto waa etoobiyaan aniga waddankii calimihiisa loogu samee karaa isaga iyo yuhuudka waxba laisku kaadhaamo damiirkiina ala kiciyo madaxweynaha waxa dhahay ma jirto wiilka badda lagu dilo oo yariiska eh oo soomaaliyeed oo ilmaha yarka waa la dilay mid etoobiya dartiisaa loo dilay mid dartiisaa loo dilay madaxweynaha siduu etoobiyaanka nabadu helaan wuu dilay wiil soomaaliyeed oo baddiisa jooga ayaa la dilay sababta loo dilay maxaa waa etoobiya dartiisaa loo dilay imaanshiyaha abiy uu ku yimid caasimadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xabashida loo oggolaaday ka mid noqoshada howlgalka loogu yeero owsom si ay u sii wadato boobka khayraadka dhulkeenna iyo xasuuqa ay ku hayso dadka soomaaliyeed tani ayaa ka dhigan in mar kale xasan uu dalka ku soo hogaaminayo xabashida itoobiya islamarkaana bog cusub u furaysa bulshada soomaaliyeed oo cadaawad soo jireen ah kala dhexayso itoobiya